maalintii shalay askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxa uu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dil ugu geystay haweeney ka mid ah dadka ku dhaqan magaaladaas waxaana la soo warinayay inuu askariga si bareer ah u toogtay haweeneyda sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada beledweyne gabadha maanta la dilay waxay karinayda shaax waxay ku korinaysa wiilal yaryara saddex iyaalahay leeday mid waa gabar mid labana waa wiilal sababta ay tahay waxaana hooyooyin soomaaliyeed ilmahayna waxaan ku korinaa miisas ama shaax ilmaheeday u biyobiyaynaysay dhibaataana hayso waxaan kuu sheegay dhibaatadaas waxaan rabnaa inaan lalaga dulqaado gabadhaayna waxaa dilka u geystay wiil askariya oo kii ammaankeeda u ilaalina layidhi say ayu ku sheegay anigu ammaan la ilaalinaa maarag ayaa dilka u geystay deelna ku dida annaga waxaan ka hadlaynaa dilka foosha xun mar walbana saana dadka loo dilaa qof walba beebeeray ku dhimani hadda maalcadday lix saaca gabar maskiin oo maqaayadda heshanaysa dhush hoos laga siiyey muxuu ku dilay ilaa hadda lamiiqaa wuxuu ku dilay ciidamada dowladda federaalk ayaa mar walba sidan oo kale dil ugu geysta dadka shacabka ah iyadoo askariga uu dilka geystayna uu goobta isaga baxsado taasi ayaana keenaysa in dadka shacabka ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka ay maamulaan dowladda federaalk ay cabsi ku noolaadaan